dowladda soomaaliya ayaa muwaadiniin soomaaliya oo gaaraya boqol lix iyo soddon ah ka soo daadguraysay dalka sudaanta koonfureed ee ay dagaaladu ka socdaan waa markii labaad ee dowladdu ay dad ka soo qaado dalkaasi diyaaraddii siday dadkaasi ayaa galabta ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii ay ka soo kici tintay magaalada jubba haddaba maxamed cabdi sandheere waryahayaga ayaa qadka taleefonka ee magaalada jubba kula xiriiray safiirka soomaaliya ee suudaanta koonfureed cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay ugu suurto gashay inay dalkan ka soo daadgurayaan dadka soomaalida ah suudaanta koonfureed
waa mahadsantahay sandheere waxay noogu suurto gashay diblomaadka ama diblomasiyinta safaaradda waxay maalmahan ka shaqaynayeen inay isu soo ururiyaan dad kala duwan oo ku xayirnaa gobollo dhowr oo ka tirsan dalkan sudan oo ay ka mid tahay malakaal oo ay ka mid tahay zantu iyo qaar kale oo ka yimid gobollada kale dhammaantoodna dadku waxaan isugu soo ururinay magaalada caasimadda juba kadibna waxaan u habeynay nidaam oo maaragtay registration ama qoraal ah waxaanan bilownay isbuucii hadda ahaa maantayna waxaan dirnay boqol iyo soddon iyo dhowr qof oo ka kala yimid gobollada kala duwan welina dad fara badan ayaa jira oo gobollada kasoo socdo iyo qaar jubbad joogo iyagana haddii la yidhaahdo waa qaadi doonaa tiribada soo socda waan gartay waan ogaa inay tahay markii labaad ee dad u qaadaan dalka soomaaliya ururinta kuwa hadda weli aan ka tegin waddankaas ee doonaya in soomaaliya la geeyo sidee ba idiin tahay sida ay dowladdu hore u sheegtay dowladdu waxaa ka go-an in ay dadkeeda ku dhibaataysan koonfurta suudan meel kasta ay joogaan waxaana laku amray inaan isu ururino ciddii doonayso inay dalka dib ugu laabato inaan u fududeyno oo aan u sameyno documenti wixii documentigana aan maaragtay u saarno fiisooyin sidaasna ay dalkii dib ugu noqdaan iyadoo soomaalidu meel kasta ay ka timaado aan anaku kala soocayn halkan aan ka wada dhoofeyno kadib markay muqdisho ka degaan ay meesha ay doonaan ay tegayaan marka ma jiraan dad wadamada reer galbeedka ka yimid oo aad aad caawiseen ha waa jiraan waxaa jiro sideedaba soomaali fara badan oo ka yimid dibadda yurub maraykan oo wadanka ka ganacsan jiray iyaku laftoodu markii ay ku adkaatay kadib waxaan u sameynay in aan register garayno oo documenti soomaaliya aan u sameyno oo sidaasna ay maaragtay muqdisho kaga degaan inkastoo aanay tiradoodu badnayn haddana wixii maaragtay naga soo dalbaday waa u fudaynay sidaas oo kale soomaalida ka timaada xitaa etoobiya kuwa kenya ka yimaada soomaalida jibuuti cid kasta oo maaragtay soomaali ah noo timaada waa u sameynaa kadibna waxaa laga dejiyaa muqdisho kadibna meesha ay doonto iyadaa markaas tegayso waraysiyo aanu la yeelanay dad ku sugan dalkaas dhibaatooyin aada u daran bay ka sheekeynayaan idinku safaaradda adaad tihiin maxaad maqashiin dhibaatooyinkaasi welima socdaan mise way joogsadeen wallaahi dhibaatooyinku way jiraan waadna garan kartaa dal haddii uu mar sharciga meesha ka baxo oo uu noqdo dal fawda ah waxaa imaanaysa dhibaatooyin fara badan waxaana muuqato in dhibaatooyinku ay u badan yihiin gobollada waxaa jiro dad hantidoodii la dhacay safaaradduna waxaan ku wargelinay dadka oo dhan in ay maaragtay noo soo sheegaan wixii dukumenti cad oo ay wataan oo laga dhacay iyakuna in aan maaragtay sajilayno oo aan kadibna dowladda koonfurta suudan aan kala hadli doono waxaa ka mid ah dad laga dhacay gawaari waxaa ka mid ah dad laga dhacay lacag waxaa ka mid ah dad laga dhacay maxaan ku yidhahdaa cunto iyo wixii lamidka dukaamo ku lahaa gobollada kore waxaana sidaas oo kale aada u fara badan dad iyaga laftoodu lacag ay weydiisanayaan askarta marka dhibaatooyin noocaasi way jiraan dhinaca kale waxaa jiro dad ku jira xeryaha u n-ka oo runtii aan aada uga xunnahay in ay dadkaasi wax gacan aan loo filin oo aan kala hadalnayn reerda u n-ka aanay haysanin waxay cunaan biyo aanay haysanin loo ogolayn inay dibadda usoo baxaan iyadoo looga baqayo in maaragtay la dilo meeshii ay hayd in hay-adda qaramada midoobay u n-ku inay dadkaasi taakuleeyaan ma dhicin waxaana mar dhow ugu soo dhacay telefoon dad jooga gobolladaasi oo ma la yidhaahdo boor iyo kuwa jooga bantu intuba in aan wax raashin la siin oo ay dhibaato badan ay sheeganayaan dadkaasi noosh waxaan rabnaa marka inaan kala xiriirno hay-adda qaramada midooda halkan in dadkaasi ay nagu soo wareejiyaan si annaka markaasi aan ugu fogeyno markay annaka nagu soo wareejiyaan waxaan sameynaa dadka waxaan u qabanaa hoteelo iyo guryo kadibna waxaan u diyaarinaa sidii ay dalka dib ugu noqon lahayn marka dhibaatooyin fara badan way haystaan dadka gobollada ku nool laakiin juba waxaad muddaa inay ka fiican tahay oo ay ka degan tahay waan gartay danjira dinaari waxaa imanaysa su-aasha ah soomaalida ku dhaqan amaba ka ganacsada wadamada dibadda hadday noqoto south africa hadday noqoto south sudan hadday noqoto kenya iyo meelo kaleba tijaabada ay la kulmaani waa mid qaraar lacag fara badan bay meelaha geeyaan su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay ma la soo gaadhay xilligii ay soomaalidu ka fikiri lahayd maalgashiga waddan aan kooda ahayn runtii su-aal aada muhiim u waaye san dheer oonaan ku faraxsana inaan iweydiido maanta mar aan dadkaasi aan bixinaynay garoonka jubbaland ka aan bixinayay hadalkayga waxaan ku daray wadadyahow soomaaliyeed dalkiina maalgashada runtiina waxaan ka xumahay in dadka soomaalidu ay ka madax adeegaan oo dalkooda aanay rabin hase yeeshee dalkoodu maanta uu ka nabad badan yahay meelo fara badan oo aan dagaalkan iyo colaadan iyaga la taargadgaraynayo aanay ahayn sida dalka south africa sida hadda sudan ka socoto amaba kenya lafteeda aan dhihi karno dadkii hantida gashtay waxaad arkaysaa in la dhacayo oo waxaad arkaysaa in la dhibaateynayo haddana dadku ma ka qancaan mar walbana waxay sii wadaan maalgashiga ay sameynayaan haddaan tusaale kuusoo qaado wadankan koonfurta sudan soomaalidu waxay ku maalgashatay oo hadda ku jiro lacag gaaraysa circulationka lagu qiyaaso lix boqol oo oo milyan lacag lagu qiyaasi kara ayaa circulationka ay ku leeyihiin oo u badan hanti guurtaa iyo hanti kale oo iyadana maaragtay guurtaa intaa isugu jirta marka soomaalidu waxa waa dad riski takers ama la dhihi karo waxay jecel yihiin inay galaan maaragtay qas kadibna meel cidla uga dhaqaaqo waxaa arkaysa hadda inay dukaamo badan kasoo dhaqaaqeen waxaa arkaysaa gawaari fara badan inay kasoo dhaqaaqeen marka waa dhibaato haysata dadka soomaalida runtii waxaan ku yani baraarujin lahaa inay dalkooda maalgashtaan
kaasi waxa uu ahaa danjiraha soomaaliya ee sudaanta koonfureed cabdiraxmaan nuur maxamed dinaare oo qodka taleefonka ugu warramayay waryahayaga maxamed cabdi sandheere